asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsani magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo isina taariikhdan waxay ku beegan tahay sideeda bisha sideedad ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka dalka kenya maalinta beritada dadka shacabka halkaas ayay u diranayaan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan meelo ka mida magaalooyinka dalkaasina doorashada guddiga ayaa warbaahinta la hadlay xaqiijiyay in aan laga qaban karin doorashada barasabka wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud yufdu hogaaminaya ayaa gaaray maanta dalka uganda caasimaddiisa kambala ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalkaas ayaan soo gudbi doonaa waxaan kaloo idin soo gudbi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir aan haduuq magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu sheegay in ciyaal weerada iyo burcadda ay ka dhasheen weerarkii ay mucaaradkii ku qaadeen dowladdii iyo markaa dagaalkii siyaaseed ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay hadalkaa ayuu sheegay inay markaasi ay ka dambeeyeen markaa xubnihii mucaaradka ahaa intii uusan madaxweyne xasan sheekh maxamed xilka uusan la wareegin
runtii caqabadna haysata way tahay laakiin wax kasta oo soo kordha iskama yimaadeen waxay ku yimaadeen sabab magaaladan waxaa ka dhacay dagaallo siyaasadeed caawa ayaad maqli doontaan barnaamijkeen idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibaha qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta dah furay shirka bambaxa golaha wasiirada oo markaasi hirshabelle markii ugu horreysay loo qabtay magaaladaasi jowar madaxweynaha ayaa dhinacyo badan oo ku saabsan arrimaha ammaanka iyo horumarada deegaanka ka jira ka hadlaya oo markaa shirkaasi ka sheegay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah maamulka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraradii ugu dambeeyey ama xaaladihii ugu dambeeyey dhanka amniga oo markaasi ciidamada etoobiyaan la sheegay in ay soo cagdhigteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo guud ahaanba maamulka jubbaland waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona ad maqli doontaan kulan loogu duceynaya allah u naxariistay weriye cali muuse cabdiyo oo ka mid ahaa rugcadayaasha saxaafadeed oo dhowaan dalka talyaaniga ku geeriyooday ayaa markaasi madaxda ka tirsan dowladda iyo bahda saxaafadda ka qaybgalay iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doono oo aad maqli doontaan saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyey dagaalada markaasi ka dhacay dowlad deegaanka iyo safarada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee uu ku joogo magaalada jigjiga iyo dowlad deegaanka soomaalida isagoon markaa safar ku aaday dalka etoobiya cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir wadala soo codsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalaginoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo
diid
deegaanka saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan kale ee barnaamijka wareeriga wararka afar labaatanka saacadaad deh dalsan ee magaalada muqdisho ayaad ah, dhageysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan ku bilaabaynaa dalka kenya waxaa maalinta birito ah loo dareeri doonaa dadka shacabkan ay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si codkooda u dhiibtaan oo markaa doorashada la filayana halkaa ay ka dhacdo biri oo ay ku tartamayaan em, labada musharax ee kale ah william ruto iyo raila amolo odinga iyadoo wax ka yar afar labaatan saacadood ay ka hersiyiin doorashada guud ee kenya ayaa weli socda safarka ay dadka ay ugu baxayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay dadku ay kusii qulqulayaan degmooyinka si ay codadkooda ugu dhiibtaan deegaanada ay asal ahaan ay kasoo jeedaan magaalada mombasa ah ee waa magaala xebeedka mombasa ee dalka kenya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayay safarada ah halkaas oo ay ku nool yihiin dad badan oo soomaali ah waxaase ay jira kuwo badan oo aan ka bixin magaalada deegaanada ku yaala xadka kenya iyo soomaaliya ee hoos yimaada deegaanada dhadhaab iyo markaa ee gobolada waqooyi ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa waxaa ka socda diyaargarow aada u xoogan iyadoona qalabkii codbixinta halkaasi lagu lagu geeyey lagu geeyeyba diyaarado dad gaaraya ilaa iyo afartan kun ayaana la sheegayaa inay codadkooda markaasi ka dhiibanayaan doorashada beri la filayo in ay ka dhacdo dalkaasi kenya oo markaas ah, madaxda ama markaas dhinacyada ku tartamayaan yihiin kuwa si weyn isku soo diyaariyey maadaama madaxweynaha iminka talada ama xafiiska sii baneynaya uhuru mogaay kenyatta uusan u tartamin degada madaxtinimo ee dalkaas maadaama sharcigooda uusan dhiginin hase yeeshee tartan adag ayaa waxaa markaasi uu dhex mari doonaa eh, william samey ruto iyo sidoo kalete raila amolo odinga wararka ugu dambeeyay ee caawa dalka kenya kimayn waxay sheegayaan in gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalkaasi kenya ee i e b c ofula jabakati ayaa shir jireed oo gordhaweyd qabtay ku shaaciyey in si kumeel gaara loo hakiyey oo codeynta biri kuraasta gudoomiyaasha ismaamullada mombasa iyo kamamega gudoomiyaha guddiga i b c wafuro jabakati ayaa sheegay inay jiraan qaladaad lagu arkay waraaqaha markaasi codbixinta uu markaa tilmaamay in magacyada qaar aysan sax ahayn iyo sawirada musharaxiinta waxaa sidoo kale la hakeeyey oo codeynta xildhibaanada deegaanka baarlamaan baarlamaanada koonfurta bokoto iyo sidoo kalente ee kajaliba kuwa oo markaa si weyn markaa qaladaad badan ay ugu dhaceen sida gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka kenya ee a b c wafula jibukati oo markaa shir jireed uu qabtay arrimahaas uu ku faahfaahiyey raila odinga iyo william ruto ayaana la filayaa in tartan aada u xoogan u dhex mari doono maadaama shacabka maalinta biritaana ay u noqon doonto kuwa taariikha ah oo marka ay u codeynayaan in ay doortaan madaxdii markaa hogaamin lahayd waxay dadka kenyaanka ee dooranayaan madaxweynihii shanaad ee dalkaasi tan iyo markii uu xorriyadda qaatay kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii nidaamka doorashada dadka ayaana markaasi si weyn ugu degan waqtiyadii hore labada kun toddobiyo tobankii raila amolo odinga ayaa si weyn uga carooday codbixintii ama markaa doorashadii halkaa ka dhacday oo uhuru oo kusoo laabtay asigoo markaasi iskiisa isku caleema saaray hase yeeshee markii dambena uu arrintaasi ka tanasulay wuxuu kusoo kordhaa doorashadaas iyo diyaargarow halkaa ka socda ee kenya iyo deegaanada laga codeynayo codbixinta ay ka dhaceyso wararkeeni barnaamijyadan kale ayaan kugu soo gabi doonaa weli barnaamijkaad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisalayn iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta haddaha furay shirka bambaxa golaha wasiirada ee hirshabelle shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenada xubnaha labada gole iyo markaa la taliyaal sarsare iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka kulan wadareedkan oo ah kii koowaad ee nuuciisa ah ee xukuumaddu qa- qabato waxaa socon doona baari wuxuu socon doonaa laba maalmood waxaana looga hadli doonaa barnaamijka xukuumadda hanaanka abaabulka iyo wada shaqeynta golaha wasiirada madaxweynaha cali- madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe ayaa ka hadlaya daafurka waxa uu markaa ka hadlay arrimaha la xiriira ammaanka iyo shirka muhiimadda uu leeyahay dadka ku nool deegaanada maamulkaasi hirshabelle alxamdulilah allaan u mahadcelinaynaa Eh, runtii maanta waa maalin weyn in goliyo wasiirada ee aan mar dhow soo magacaabnay maanta bambax loo sameeyo runtii waa wax aada loogu farxo faa-iidooyin badanna waa hubaa in maanta iyo berri halkan golaha wasiirada ay ka maaragtay a ka qaadan doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo Eh, waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahadceliyo aqoon-yahanada nooga yimiday ee xamar waktiga kooban ee wacnay iyo dheganaweylka ay muujiyeen iyo sida dhaqsada ay noogu yimideen Eh, runta waxaan leeyahay waa mahadsantiin ilaah idinka abaal mariyo annagana waxay noo caddaynaysaa inaad jeceshihiin horumarka iyo wanaagga hirshabeelle aada jeceshihiin Eh, aqoontiinna iyo waayo aragnimadiinnana inaad la garab istaagtiin ay idinka go-an tahay Eh, muddada kooban ee aada noo timideen iyo howlihiinnii inaad soo dayseen runtii waxayna tusaysaa annagana eh, inaad dadkan iyo deegaankan aada u damqahaysiin horumarkeedan aada jeceshiina waxaan leehay ilaahay idinka abaal mariyo intaan horteedana waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantihiin walaaley waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo Eh, waa run hirshabeelle muddo kooban ay dhisan tahay waxaad ogtihiin hirshabeelle waxay ka hormari weysay waxa ugu badnaay waxay aheeday amni waxaad ogtihiin waddooyinkii ee xiran degmo degmo u gudbi karta ma jirto Eh, degmo laga qaban karo horumarna ma jiryo haddee horumarna kama yimaado diyaarad ku imaamaaye wuxuu ku imaanayaa deegaanka iyo dadku inay isu furan yihiin hadday beertaa laga shaqeeyo hadday xoolataa laga shaqeeyo hadday dhismataa laga shaqeeyo wax laga shaqey lahay oo dhan cadowgu yaa joogo haddaa qorshuu yahay dalka guud ahaan in la xureeyo deegaanada hirshabeelle degmooyinkooda dhanna in la isu furaa naga go-an insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo Eh, xukuumaddan waa dhowr magac ay leedahay dib u heshiisiinta iyo xukuumaddii horu socod horu socod muxuu ku imaan kariyaa horta koo waa inaan midnimo helno oon khilaaf iska ilaalinno oon naqanno ummad isku duuban go-aankeeduna uu yahay hirshabeelle la wada leeyahay horumar dhabana gaarto inaan go-aankaas qaadanaa nagala rabaa oon khilaafka iska ilaalino qodobka labaad xukuumadda waxaa laga rabaa waxqabad muuqdo inaan la nimaado haddaan waxqabad muuqdo lala ibna- lala imaanin hadda bulshadu qancine haddaan bulshadu qancinna maxaa xaqeeq ah ee mas-uuliyaddii aan haynay aan ka been sheegnay waxaad arkayseen ee wadaadka meesha maaragtay wacdiga ka soo jeediyey ama guud ahaan dad wada cilmi iyo caqli u saaxiibaa tihiine ammaanadu waxay leedahay iyo waxa nagala rabo adduunkana noogala rabo aakhirana waxana hor yaallo waxaan ku gaari karnaa marka waxqabad muuqdo oo dhaba inaan la nimaado dowlad wanaag inaan la nimaado isla xisaabtan inaan la nimaado haddaan laysla xisaabtamin ee waa maqlayseen ee, guddoonku wuxuu wakiil ka yahay baarlamaanka intiisa kaleentood asaga guddoonku yahay xukuumadda inay la xisaabtamaan hadda waa saddexda kala madax banaaneed waaye waa sharci dejinta iyo maaragtay garsoorka iyo xukuumadda in la xisaabiyo diyaaraan u nahay guddoon iyo maaragtay cid kasto eed maaragtay aad danaynayso xukuumaddan waxaan rabnaa in lala xisaabtamo in isla xitaa- is-xisaabtan jiro xukuumaddana si dhaba loola xisaabtamaan diyaar u nahay haddii wasiirka loo baahdo loo yeero haddii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka loo baahdo loo yeero wax laga weydiiyo qof weliba mas-uuliyadda ay hayso ayaan diyaar u nahay wasiirada maxaa laga rabaa iyakana marka annaguna haddii lalala xisaabtamaayo waa la isla xisaabtamaa golaha wasiirada waa la xisaabtamaynaa qorshaha xukuumadda waa maaragtay horaan u qaybinay haddana waa lasii qaybiyey oo arkaysay qayb qaybaa laga dhigay qayb waliba hawshay leheeday wasaarad kasta hawshay leheedaa laga rabaa inay qabato waa nognaa duruufo inay jiraan oy maaragtay wixii la rabay boqolki boqol aan la gaari karin laakiin intaana qabsoontay intaana way qabsoomi weysay qorshahayga dhoweyna maaragtay ku jirtaa inaan wax ka qabtaa laga rabaa wasaarad kasta haddii ilay raalli ka noqdo wasiirka wasiiru dowlaha wasiir ku-xigeenka inay naqdaan dad ku shaqeeyo saaxiibtinimo dad dowladnimo ku shaqeeyo oo inay iskhilaafina laga rabaa agaasimaha guud oo kaleentood agaasimo waxyeedada dhammaan waxaa la rabaa qof weliba qoftay mas-uulka ka tahay iyadoon laga tegaynin saaxiibtinimadii in la isla xisaabtamaa la rabaa waa la xisaabtama haddii ilay raalli ka noqdo waana shaqaynaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo annaga waxaa naga go-an xukuumaddan waxaa ka go-an oo go-aan dhaba naga ah hirshabeelle inaan horu dhaqaajino haddii ilay raalli ka noqdo waan hubaadaday dhibi doontaa isla xisaabtanka dadku ma jeclo culeys badana imaanayo Eh, anigana wax wax badanaa la yidhi adugu waa nabadoon inuu wax isu jiido u jecel yahay inuu waxeeriyo aad maaragtay u jecel yahay sida haddaba madaxweyne ku-xigeenku dhahayay intaan wax isu xeeri karna waa isu xeerinay sababo badan oon isugu xeeraynaana jiro daruufo badan oon xeeriyaynaa jire wixi- wixi ha- wixii hadda ka dambeeyo insha allah haddii lay raalli ka noqdo qof waliba say wax u qabato aan ku qiimay doonaa kuna qadiri doonaa haddii lay raalli ka noqdo anaa laydan lahay inayna dhicinaan rabnaa anaa si gooniya lay riixa inayna dhicin qof weliba waxaan ku qiimay doonaa waxqabadkeeda iyo dadaalkeeda ayaan ku qiimay doonaa haddii ilay raalli ka noqdo waxaan rabaa inaan si gaar ah ee golaha wasiirada ugula dardaarmo ha la badiyo joogtaynta deegaanada hirshabeelle fulaxantiis ma moogo waxaa la yidhaha inta badan waxaa la jiraa xamar wixii hadda ka dambeeya waa dhammaatay qof waliba waxaa la rabaa inay joogto deegaankii ay mas-uuliyadda ka haysay oo ay kitaabkaas ilaahay ugu dhaaratay qof lasoo qasba ma jirto qof waliba raalli aashag teedahay ku timiday iidaad timiday oo tiri ummaddaydaan u shaqaynayaa waxaa laga rabaa marka kitaabkii iyo mas-uuliyadda aan qaadnay inaan ka run sheegno waa in lagu nagaadaa deegaanada oo aan maaragtay ah hawshii aan haynay horuu wadno haddii ilaahay raalli ka noqdo mas-uuliyaddu waxay ku qorxan tahay amba qof weliba ay sharaf ku leedahay goobta ay joogtay laakiin goob aan ahayn qiimiga ay le- ku leedahay deegaankeedii kuma leh waxaa noo ballama inaan barino deegaankeyna inaan joogno mas-uuliyaddaas inaan ka run sheegno in wax la qabto intaas ayaa noo ballama haddii inay raalli ka noqdo
weli waxaad la socotaan barnaamijka horeega wararka afar iyo labaatanka saacadaha dalkani magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir aan haduuqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa wuxuu u sheegay in ciyaal weerada iyo burcadda waxa ay markaa ay ka dhasheen in ay tahay weerarkii ay mucaaradku aa markaas ay ku qadeen dowladda iyo dagaalkii siyaasadeed ee sanadkii hore muqdisho ka dhacay waa siduu hadal ku dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir aan haduuqa muqdisho oo ka qaybgalaya dood ka bixaysa mid kamid telefishinada ku yaala magaalada muqdisho waxa uu cumar filisha sheegay in arrintaas ay ugu wacan tahay in markaa ciyaalweerada soo batay ay markaa ay ka dhasheenba kooxihii markaas ama markaa eh, nidaamkii hore shaqsaadkii kasoo horjeeda mucaaradka kasoo horjeeyay taa oo durbaba hadalheen kala duwan ka dhalisay baraha bulshada oo siyaabooyin kala duwan loo dhigayo hadalka markaa caawa kasoo yaray gudoomiye cumar filish
runtii eh, caqabadna haysata way tahay laakiin wax kasta oo soo kordha iskama yimaadeen waxay ku yimaadeen sabab Eh, magaaladan waxaa ka dhacay dagaallo siyaasadeed oo mucaaradkii uu hub qaatay uu soo weeraray ama la dagaalamay eh, dowladdii markaas joogtay marka marka noocaasoo kale ah yacni rabshado ah ay dhacaan eh, waa wax layska sii ogyahay inay raad reebayaan marka raadkii rabshadahaasu ay reebeen a- qayb ka mid ah ayaan wajahaynaa ayadiina hadda Eh, sida aan filayo qaar badan oo idinka midu inay ogyihiin Eh, sidii hore waa la dhaamaho xooggaa la saaray maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya hay- hay-adaha amniga ee heer gobol ayaa wax badan ku guuleystay Eh, me- laakiin boqolkiiba boqol ma gaarin halkii aan rabnay marka eh, arrintaas iyada ah eh, rabshadahaas raadkii ay reebeen ayay qayb ka mida tahay qaybo kale oo burbur ah oo ay reebeenna waa jiraan iyo foolxumeyn xagga magaalada ah Eh, xaqiiqdii eh, arrintaas waxyaabaha dhiirigeliyay ama fursadda siiyey waxaa ka mid ah qorshaheenna amni haddii aan nahay maamulka gobolka banaadir iyo haddii aan nahay dowladda federaalka ah ee dareenka ugu weyn waxaa la isugu geeyey kooxaha nabaddiidka iyo al-shabaab noomaba qorshaysnayn in rabshado hubaysan oo tignika iyo madaafiic la isu adeegsanayo magaalada inay ka dhacayaan isla markaas eh, yacni gaangis ama mataqaanaa yacni burcad hubaysane dadka dhacays wax mar hore laga bogsaday oo magaaladanu ka caafimaad qabtay ahayd marka looma jihaysnaynba kaliya waxaa diiradda la saarayay si- ko- sidii kooxaha argagixisada lah argagixisada ah loola dagaalami lahaa oo loo baacsan lahaa marka eh, arrimahaana yimid oo caqabad aan loo dhigan ah isla markaas eh, tii siyaasadana waa la xaliyey waa tii dalkii doorasho ka dhacdo hadda meel wanaagsan ay soo gaartay tii kalena hay-adaha amniga iyo maamulka gobolku meel fiican ay soo gaarsiiyeen wax dhamman waa dhammaystirayna biidnillah شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qac difacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkada fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qabiil dhexe barnaamijka ayaan isla ogaanay saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah waxay ugu bilaabtay dalka uganda waxaana si diran halkaas ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiinta dalkaasi uganda madaxweynaha oo garoonka diyaaradaha caalamiga ee inteeba uu kusoo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda uganda madaxweyne odonga jeja ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalkaas halka kooxo ciyaar dhaqameed ay bandhigyo dhaqameed ay ku maamuuseen booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqashadiisa uganda ay qaadanayso saddex maalmood sida lagu daawacay madaxtooyda filla soomaaliya ayaa waxaa hadallo markaas ku qotoma xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sar u qaadidda iskaashiga la yeelan doona ama la qaadan doona dhigiisa dalkaasi uganda yoweri guuti museveni sidoo kale madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay dalka uganda waxa uu ka qaybgeli doonaa madasha dhaqaalaha soomaaliya iyo uganda oo dalkaas ka furmi doona iyadoona ganacsada iyo qubarada dhaqaalaha ee labada dal ay gorofeyn doonaan iskaashiga ganacsiga maalgashiga iyo kobaca wax soo saarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa booqashadiisii ama safarkiisii siddeeatan iyo markii magaalada muqdisho gaaraan tanada afisdooni shan iyo tobankii bishii may ay ku doorteen xildhibaanada labada qale ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya bulshada ayaana markaasi madaxweynaha wuxuu horey madaxtooyda u sheegtay in loo golinayaa sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dalalka caalamka ee soomaaliya la leedahay dhinaca kalena haddaan eegno kulan loogu duceynayay allah u naxariistay weli cali muuse cabdi oo ka mid ahaa rugcadayaasha xaafadeed iyo dhowaan ku geeriyo dalka talyaaniga ayaa markaasi lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kalente bahda madax ka soo madax ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan iyo markaa hatan dowladaba oo markaa qeyb ka ah wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya haddaba dhinacyadii kasoo qeyb galay xildhibaanada iyo sidoo kaleente ee bahda saxaafadda madaxda ka socotay ayaa si wada jira markaa uga hadlay taariikhdiisa iyo waxyaabihii markaasi allah u naxariistay weriye cali muuse cabdi uu markaa sida weyn uga caan ahaa intuu markaa ka mid ahaa bahda saxaafadda
in afar iyo labaatan saac ka hora iskuulkeen dambeysay maqalkeenne wuxuu ii sheegay markii igu wardambeysay inuu shoobin u samaynayo caruurtiisa oo caruurtii asi shoobin sameyn reerkana uu soo dirayo waxaan u malaynaa cali isbuucii markay u yartay saddex mara ismaqli jirnay inaan aada iska warqabno ahaa haddana wuxuu ii sheegay reerkii inuu shoobin u sameynayo soo ambabixinayo waxaa dhacday shoobinkii markuu reerku soo sameeyey uu soo hoyday kadib in ajaladan ay dhacday geeridan ay timid waxaa aada u caafimaad qabay cali xilligan xiliyo ka xanuun badan uu soo maray oo muddo dheer oo isbitaal ku jiray mararka qaar uu koomo ku jiray mararka qaar oo xaalado badan soo maray laakiin alxamdulilah maanta ma isdhehaynin annagaba tiisa maanta taagan laakiin waxaa waaye wax walba ilaaha agtiisa ay ka qoran yihiin ilaaha u naxariista allena sida walaalihii iga horeeyay ay sheegeen waa in aan cali xusuusteena uu ku dambeeyo cali dhowr mar algu ceeshaa umalena laba caruur oo ka tega alle cali saddex oo ka tega caruura laba mataano ah iyo gabar oo gooni ah oo weyn mudada aana u dhexaysa labada caruur ah iyo gabadha weyn saddexdaas caruuroo cali ka tegay waxaa leenahay kuwaasina kuwo dalka iyo dadka iyo diinta anfaco allaha ka dhigo walaalkeen calina aan sadaqo badanna u bixinno maanta waa maalin dhammaan ummadda inteeda badan ee soomayna aa wada duceyno in ilaahay janatulfirtoosa ka waraabiyo ehelkii iyo walaalihii iyo caruurtii uu ka tegayna aan ka warqabno sida cali oo uga warqabay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda inuu annagana xusuusteena ku dambeeyo aan rajeyna hadduu ilaah yiraahdo sadaqo badan aan u bixinno magaciisa iyo maamuus fiicanna aan u samayno hadduu ilaah yiraahdo maantana waxaan leeyahay maalin maanta waa maalintuu godka u hoyanaya maanta la aasooya cali inta saddex maalin oo reerkiia meelo badan iskaga imaanaya cali intii uu xanuunsanayay laba jeer ka midaa talyaaniga ugu tegay aniga marna faransa ugu tegay marna roma iskugu imaanay intii muddooyinka uu xanuunsanaa markii uu xanuunka gelyaha oo kusoo kordhana maalintii uu nairobi ka baxayna airboorka anaankiiyey nina aada saaxiib unaho ahaa muddo dheer iska warqabne instituushino badan oo dalkaani ka hirgala saxaafadeedna talada lagu aas-aasuu lahay dalsanaa ka mida dalsan dadkii talada ugu badan ku lahay horumarkay maanta gaarsiisan tahay uu ka mid ahay walaalkan waxaa leenaha allah u naxariisto jannatul firdows allah keeyo annagana gadaashiis ilaahay nama fidnaya waa mahadsantiin
waxaan rabaa inaan idinla wadaago wixii intaan ka aqaanay cali muuse cabdi ilaahay u raxmade sanadku markuu ahaa dii ayaan aniga isbarannay anigoo kanada ka imid oo xamar u imid oo ah weriye madax bannaan oo wararka tebinaya xamar weliba wararka waxaan siinaya bbcda carabiga soomaaliga iyo jariidad kale oo la yidhaaha alxayaad waxaan ugu imid isaga iyo nin kaloo dhintoo la yidhaahdo canageel oo asaasihii wargeyska xogaal allahu raxmada isagana nin qiimo badan ahaa nin kaloo qiimo badnaa axmed cabdinuur oo asna b b c da iyo redio muqdisho intaba u shaqeeyey allahu naxariista asagana iyo cusmaan xasan bariise cusmaan xasan bariise iyo haaruun macruuf intoodaas oo isku xiran wararkana u kala dira wakaaladda wararka ee faransiiska wakaaladda wararka ee reuters iyo wakaaladda wararka ee maraykanka ee a b iyo b b c fox on africa iyo wakaaladda jarmalka ee d b dodge bress news agency la yidhaahdo intoodaa u kala diraya laakiin hal community ahaayeno ma kala hari jirin taleefano ma jirin hal taleefon oo olombi ku yaala ayay fakis ku diri jireen warka kulligood aniga marka londona la iiga soo hagaajiyey wadanka ninkan yaqaan maayo wax badanaan ka maqnaa marka aada ii soo dhoweeyeen markaas waa waxaa xusid mudan cali muuse magaaladan way kala xirneedoo waqooyi iyo koonfur ay u kala xirneed green line ay lahayd fanaxaa joogoon u jeedaa iyo raggii waagaas horyaalka ahaa oo wargeyska panorama tifatiraha ka ahaa marka layskuma gudbi karin aaday u adkeed xali markaas wuxuu ka fakaday waa la xiray xabsi oo halkan dowladdii salbalaara xirtay c a d da lagu xiray dabadeedna wariyaalkii kala adiga howlo ka shaqeeyeen oo caanogeel allah u naxariistay uu ugu horreeyey way la baxeen macal askartii waardiyeynaysay kaaraanay la tageen markaas xagga marka isagoo halkaa ku sugan ayaa ay i wadeen haaruun macruuf iyo caanogeel iyo axmed cabdinuur markaasaan waxaan tagnay kaaraan oo xarun geed fadhiga u ahayd isaga halkaasaan isku bararnay kadibna shaqaan isla wadnay adigu waxay hadba meel soo martaba iyo khataro badan khataro badan u galay intaan xasuusto oo si aada oo adiga ilaahay fadligiisa ayuu uga fakaday markuu joogay xagga haddana mar kale waa sababta keentay nairobi inuu u wareego adiga qiyaastii labadii kunaan u malaynaya inay ahayd dowladdii carta kadib aniga intaas waan ka shaqaynayey waa iska warqabnay
wadanka marka la dhisayay oo imbagaati la joogay runtii wuxuu ahaa nin si weyn soomaalida ugu dhex jira oo aad shirkaas iyo inuu midho dhalay iyo muhiim weyn u ahaa marka wasaaradda warfaafinta lafteeda waxaan rabnaa cali inay wariyaashii madaxa banaanaa hadday isxilqaamaan oo loo sameeyo awaadkaas in wasaaraddu lafteeda ay wax samayso cali waxaa loo samayn karaa annaga waxaa muhiimno inu loo xasuusto oo cali jiritaankiisii iyo iyo inuu oday saxaafadeed ahaa marka isla wasaaradda lafteeda haddii istuudiyaasheeda mid ka mid a xitaa lagu magacaabi karo si uun in si dawliya lafteeda loo weyneeyey marka annaga laga taga breyfatka dowladnimadan aan higsanayno wax ku lahaa waa arkaysaanoo warqadihii shirkadahan iyo ku difaaci jira oo safiirada ku arki jiray kabasity dowladnimo isticmaali jira soomaaliya u ahaa micnaha marka waxaan rabnaa arrintaas lafteeda wasiirku waa naga tegey daa'uudan runii is-yaqaanaan waay cali oo hadda isla soo halgameen oo wakhti badan runtii isla soo shaqeeyeen waxaan rajaynaynaa isaga inuu nala qaadan doono arrimahaasoo dhan waa farsamo waxaan rabnaa uun cali inuu oday weynoo bahdan ka tegay iyo soomaali inuu noqdo waxyaabaha mudan in la xusuusto waxaa ka mid ah cabshukuura sheegay cali soomaalidu dee xaafaday ku dhammaanaysaaye nin wuxuu ahaa ka yimid hargeysa haddana xusuusta la hubo dadkuwa caawiyey iyo wariyaashuu caawiye o dhan xamar ay ka tageen lagama aqoon xitaa meeshuu ka yimid marka soomaalinimada iyo sidii ugu weyneed iyo inuu qof walbaba maaragtay saaxiibtinimadiisa ku caabiyo waxweyne ahayd way mudan tahay in arrintaasna aada looga shaqeeyo ilaahay qabriga uu waasiciyo naxariistiisii waa laga sheekeeyey xilligu ugu darnayd saxaafadda soomaalida ay soo martay waxay ahayd labadii kun iyo toddobadii markii etoobiyaanka halkan ay soo galeen oo shacab badan qaxay ma rabo inaan hebel iyo heblaayo idhaahdo laakiin ilaa toddoba qof oo aan hubo oo uu fiisa yurub intuu u soo saaray maanta yurub joogoo dhaqmaya oo ehelkoodii iyo raximkii ay ka tageen wax taraya yaan hebel iyo heblaaya dhihi karaa waxyaabaha la yaab kale yuusuf xasan uu sheego waan rabo inaan sii taakiidiyo waxaa ka mid ah cali intuu waag u bariyo gabal uma dhici jirin isagoon qof la sheekaysanin cuntana la cunin sadaqada ma raadsan jirin asaa raadin jiray weliba nin gacan weyn buu ahaa ilaahay qabriga u waasiciyo wiiliga gabar mataan uu ka tagay iyo xaaskiisaba sawir jamiil baan u rajaynaynana waxaan rabaa inaan ta'kiidiyo qodobka yuusuf ee jaa'isada waxaan samayn karnaa kolley labada nin ee howshan soo agaasintayna waa laga wada fadhiisan doonaa abaalmarin sanadloo cali muuse awaad la dhihi karo oo saxaafadda ee la siin karo jiritaankiisana wuu sii wuu sii muuqan karaa Een, waxyaabaha aan ka baran karno marka een, saxaafad ahaan iyo dadka ehelkiiya saaxiibada ay ahayn cabdishakuur cali mira wuxuu aad u sheegay in uu ahaa markii nairobi la joogay dad dadka raadsada siyaadna wuxuu sheegay in maanta meeshan ay ka maqan yihiin ganacsatada uu wax qabtay weliba siyaad buu ka xishooday waxay ahayd xilliga cunaqabataynta lagu soo rogay shirkado badan inuu cali markhaatiyo badan meelo ka furay in shirkadahaas ay yihiin ganacsi xalaal ah qaybna uu ku lahaa marka dowladnimadii magaceedii iyuu isticmaali jiray marka wanaagiisii badnaa insha allahu ma wada buuxin karno ilaahay xasanaad iyo ajir hooga dhigo Een, arrintaasna waan soo ta'kiidanayaa ah in walaalkeen jaa-iso weliba sanadkan aan bilaabayno annagoo weliba ku beegayno shanta bisha oo ah maalinkii ay tii rabbi u timid waad mahadsantihiin allah idin xifdiyo Een, garyare iyo saaxiibkeeda waxaan leeyahay waad naga wanaagsanahedeen marka idinkana wanaaggaas waan idin qalinaa marka hore waxaan u mahad celinayaa xasan iyo cabdiweli iyo ninka odaga kale magaciisa ma qaban Een, iyo intii kale soo qaban qaabisay runtii een, waa wax lagu lagu farxo Een, haddana muujinaysa wanaaggii cali uu lahaa intanoo qof inay isku yimaadeen maanta oo qaar fara badanoo ka mida sanado badan aysan is arkin xasan farax waa hore ay ugu dambaysay dinaari sidoo kale Een, xildhibaanka sidoo kale muddo hore ugu dambaysa isaguna Een, taasaa muujinaysa horta cali ninka shakhsiyadda uu ahaa Een, cali ana waxaan bartay muddo hadda labaatan iyo siddeed san laga joogo waagii ay ugu adkayd oo qof wariyaha muqdisho ka shaqeeyo dadkii bartay weliba isagu wuxuu ahaa een, oo aad ugu dhex jiray een, xasan fanax iyo tiimka oo print journalismka la yidhaahdo ku jiray laakiin annagu qayb kaleo waxaanu ka shaqayn jirnay idaacadaha muqdisho runtii ay ay ka jireen maaragtay idaacado dhowr oo iska soo horjeeda oo magaaladu way kala qaybsanayd marka idaacadahaas ayuu wuxuu isku dayi jiray wiilasheennii iyo gabdhaheenni ka shaqayn jiray inuu isku kaayo keeno oo uuna mideeyo inkastoo idaacad walba ay maaragtay ay u hadli jirtay siyaasad gooni ah haddana wuxuu ahaa nin ka eegi jiray xirfadda waxaan xusuustaa in mararka qaarkood magaaladu qad cagaaran lahayd in aan uga gudbi jirnay dhinaca kale si aan cali ugu tagno oo aan xafiiskiisa isugu tagno oo uu nagala hadlo xuquuq iyo sidaan urur mideeya suxufiyiintaan u samaysan lahayn Een, waagaas sagaashameeyadii kadibna markii dambe cali waa kii nairobi u wareegay aniguna nairobi baan la wareegay Een, eh, shirkii aldoret imbagati waagii uu socday waagan abshakuurmiresbaranay iyo asxaabta intooda badan nairobi ka howlgalayay haddana wuxuu ahaa ninkii runtii wariyaashii halka ka shaqaynayay Een, gacanta ku hayay Een, mar walba saacidii jiray ilaa markii dambe dee wariyaashii soo qaxay sida hadda cabdirasaaq sheegaya qaar badan uu uu u fududeeyey inay qurbaha ay galaan oo nolol wanaagsan ay helaan marka cali wuxuu ahaa runtii een, taariikhdiisii iyo wanaaggiisii waa laga sheekeeyey Een, nin wuxuu ahaa kaftan badan Een, wuxuu ahaa nin naxariis badan nin hal abuur leh oo maaragtay maskaxda shiila aniga wuxuu ii ahaa qof een, aan ku daydo waagii aan saxaafadda intaanan bilaabin ka hor dadka warbixinadiisa dhegaystaan ka mid ahaa weliba een, markuu kusii daynaya qaybaha foxan africa oo yuusuf xasan handaay ka sheekeynayay warbixinada ugu quruxda badnaa ee laga sii daayo barnaamijkaas b b c da af ingiriis ku baxa dadkii wax u qori jiray buu ka mid ahaa marka warbixinadiisan intaan duubto ayaan dib mar kale u dhegaysan jiray Een, marka wuxuu ii ahaa macallina wax ka bartay wuxuu ii ahaa walaal qaar badanoo asxaabta ka midana sida qireen wuxuu ahaa runtii een, nin maaragta walaalkooda ka weyn oo gacan qaban jira marka ilaahay naxariis janna ha siiyo annaguna een, intii ah, samir iimaan isaga iyo qoyskiisaba intaba samir iimaan allaha naga siiyo waxaan rabay inaan kusoo gabagabeeyo midaas oo fikirka ah ee in cali loo sameeyo jazaa- een, maaragtay abaalmarin sanad walba waa fikir wanaagsan waana soo dhoweynayaa waxaan filayaa geese iyo asxaabta inay ka wada shaqayn doonaan oo ay runtii noqon doonto wax een, ay kor u eegaan een, suxufiyiinta soomaaliyeed waa mahadsantiin
barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaalaha maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee jubbaland amnigeeda oo maalmahan ha- la arkayay markaa la sheegay in ciidamo diyaarado markaa dagaalka ee etoobiya ay leeyihiin ay soo galeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose gaaraan doolow halkaasoo lagu arkayay wasiirka amniga maamulkaasi ee jubbaland oo markaasi shir jiraayad qabtay ayaa ka warbixiyay xaaladda amniga guud ee maamulkaasi jubbaland
waa mahadsantihiin telefishinka jubbaland Eh, guud ahaan annagu halkan waxaan u nimid eh, shaqo oo maadaama degmada dhobley mar dhow degmo loogu dhawaaqay waxaan ahayn guddi madaxweynuhu uu magacaabay oo toddoba xibnood ah Eh, waxyaalaha aan u soconnayna waxaa ka mid ah eh, dhaadhicinta maamulka degmada iyo waxyaalihii dhinaa in la israaciyo shaqadaasna hadda meel fiican ayay noo maraysaa gebagebo ayay noo tahay waxaana rajaynaynaa mar dhow inay noo dhammaan doonto qodob qodobkaas weeyo qodobka labaad oo aad wax iga weydiiseen gobolka gedo degmada doolow eh, ciidamada yimid iyo waxa laisla dhexmarahaya eh, maalmahan Eh, degmada doolow eh, muxuu ahaa ciidamada yimid waxaa keliyahoo zaa'id ku ah waxaa weeye ciidan yar oo toddobaatameeye ah oo garoonka degay laakiin ciidamada etoobiya oo walba gobolka gado way ku jireen oo meelo kala duwan ayay degan yihiin Eh, sida luuq eh, yurkud eh, buurdhuubo eh, baar dheere eh, meeshii la yidhaha garbaharey dhulkaasoo dhan way degan yihiin Eh, runtii shaqooyin fiican oo amniga ku taxalluuqana waxay gacan ka siiyaan ciidamada eh, qaranka eh, federaalka ee soomaaliya barnaamijkaas marka wax oo muxuu ahaaye weyn oo dhib ah annaga uma aragno waa barnaamij amniga ciidamadu ay iska kaashanayaan oo maxaan ku raha lagula darirhayo argagixisada qodobkaasna intaas weeyo qodobka saddexaad waxaad ogtihiin argagixisadu in ay gashay eh, xuduudda ama kilinka shanaad ay gashay Eh, inkasta oo lasoo afjaray ay isku dayeen inay dowladda etoobiya gudaha u galaan Eh, ciidamada marka ama kuwa qaranka ha noqdeeno soomaaliyeed ama ha noqdeeno kuwa etoobiya oo wada shaqaynta leeyihiin waxay ka taxadirahayaan oo ay aad uga taxadirahayaan in nujlad kale ama qaybo kale ay ka gudbaan qaybo ka mid ah gobolka gedo meelo ay isku uruursadeen baa jiro meelahaas ay isku uruursadeen si dhow baan ula soconnaa Eh, waxaan marka mar walba maxaan ku idhahdaaye eh, ka hortegaynaa in ay isku uruursadaan uruursigoodaas inuu noqdo mid xuduudda ka gudbo oo dowladaha dariska ah uu waxyee- waxyee- ay waxyeelaan dhinaca kale dhinacan kale oo xuduudda ayadana kenya aan la leenahay eh, doorashooyin baa ka socdo ayadana waa la adkeeyey oo sababaha hadda eh, aan u joogno degmada dhobley waxaa ka mid ah eh, in la adkeeyo xuduudaha oo dhan ciidamada qaranka iyo kuwa jubbaland intaba oo ku sugan in iskaashi lala sameeyo ciidamada midooda afrika oo goobahaas joogo in iskaashi lala sameeyo ciidamada xuduudaha dheer laga soo bilaabo ilaa mandheera ilaa raas kamboni eh, maxaan ku idhahdaa ku teedsan barnaamijyadaasna in aysan gudaha u gelin argagixisada ayadana waa barnaamijka aan socodkanagu ka mid yahay marka dhammaan howlaha eh, socdo oo hadda qaranka soomaaliya ka socdo waxa weeyo waxaa diiradda lagu saarayaa dhinaca amniga iyo in la xasiliyo amniga iyo dadka soomaaliyeed inay isu socdaan oo isu furmaan oo hadday gobol tahay iyo hadday degmo tahayba oo argagixisada laga dhex saaro maxaan ku idhahdaa kala xirxirka ay kala xirxirtay maxaan ku idhahdaa dalkeenna Eh, mar dhow guddiga qaranka soomaaliyeed markuu shir iskugu dir- iskugu tago eh, guddiga eh, eh, amniga federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa eh, suuraha hadda taagan ama waxa hadda taagan wax ka bedelan oo kale inaan la imaan doonno aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqo wanaagsan waa idin mahad celinaya telefishinka jubbaland si aad mar walba xogta aada u gaarsiisaan dadka reer jubbaland iyo dadka soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenku waa mahadsan yahay Ee, barnaamijkaas waa barnaamijka hadda aan sheegahayey inaan ka hor dhacmo rabo waxaa weeye operation iyo system iyo nidaam lagula dirirahayo argagixisada waa la diyaarinayaa waana lagu tala jiraa maxaan ku dhahaa oo ay hormuud ka tahay dowladda federaalka ah xibnana ay ka yihiin dowlad goboleedyada dowladda federaalka xibnaha ka ah iyo qaranka soomaaliyeed oo dhan iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan ay ugu wada diyaargaroobayaan inay iska xoreeyaan argagixisada dalkooda daashatay dadkii waxbarasho u diiday tacbasho u diiday caafimaad u diiday maxaan ku dhahaa inay isu socdaan diiday kuwaasi waxaa weeyo insha allaahu hal sano ka bacdi waxaan rajaynaynaa baabuurka dhoobley laga qaato ayadoon cidno celinin in xamar lagu galo waa mahad
wadaana caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsani magaalada muqdisho akhyaartan dhegeystaha waanag intaa
Yeah.